فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo khamiis ahna waxaad ku dhegaysan doontaan tarihii hore sirdoonka dowladda federaalka oo walaac ka muujiyey masiirka dowladda federaalka xilli shisheeyaha ay isaga baxayaan soomaaliya dowro diini ah oo duruus kala duwan lagu qaatay oo loo soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka jamaama iyo kamsuuma khudbadihii laga jeediyey gebagabada munaasabad loo qabtay dowladda ayaad maqli doontaan qaar ka mid ah dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan oo ka aragti dhiibtay xubinta caafimaadka oo habeen walba ku baxda barnaamijka dhuuxa waraysyada qodobadaasi iyo warkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka ayaad maqlaysaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa labiyo labaatanka bisha dulqacda sannada kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga qodobada horudhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen iyagoo faahfaahsan ayaad dhegaysan doontaan balse aynu ku bilowno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsan tahay maxamed daahir gaadhi cabdibilaaw ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ayaa barqanimadii maanta gudaha caasimadda si barera ugu jiiray gaadhi nooca mootabajaajta loo yaqaano ay la socdeen dad rayd ah halkaas oo ay waxyeello kala duwan ka soo gaareen dadka shacabka dhacdadan ayaa laga soo tebinayaa suuqa beerta ee degmada waaberi ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho gaadhiga cabdibilaaw ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaana si bareera suuqa ugu jiray mootabajaajta oo ay la socdeen dad shacab ah inta la hubiyey ugu yaraan laba gabdhood oo mootabajaajta saarna ayaa waxyeello kala duwan soo gaartay mid ka mid ah labada gabdhood ayaa dhaawacantay halka tan kalena ay miir daboolantay kadib markii weji ka soo gaaray gaadhiga cabdibilaha oo xoog ku dulmaray mootabajaajta sawiro lagu faafiyey baraha bulshada ayaana muujinaya burbur xoogan oo soo gaaray mootabajaajta iyo dadweyne fara badan oo iskugu soo xoomay halka ay dhacdadani ka dhacday waxaana la warinaya in dhacdadan uu ka badbaadiyey wadaha mootabajaajta xasuuqyo horle ayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen khidaaca ghaza wasaaradda caafimaadka ee jiida ghaza waxa ay sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kicin in ka badan lix dhacdo oo xushlim ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana ku shiiday xasuuqyadani dadgaaraya ilaa toddobaatan iyo shan ruux halka ay dhaawacmeen ku dhowaad laba boqol siddeetan iyo afar kale waxaana xasuuqyadan saacadii lasoo dhaafay martigeliyey deegaanada iyo muqayimaadka marinka ghaza tirada shuhadada muslimiinta ghaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo lix kun boqol toddobaatan iyo kow ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan in ka badan siddeetan iyo kow kun afar boqol iyo labaatan kale waxaana saacadaha soo socda laga yaabaa inay kororto tirada dhimashada iyo dhaawaca maadaama ay yuhuud arxanka daran weli wadaan duqeymaha iyo xasuuqyada ay u geysanayaan muslimiinta reer ghaza ciidamada yuhuudda oo tobanaan askari dhimasho iyo dhaawac uga noqdeen weerar culus oo ka dhacay magaalada rafaax ciidamada yuhuudda ee duulaanka ku jooga ghaza ayaa qirtay in ilaa iyo saddex askari looga dilay dhismo ku yaala magaalada rafaax ee koonfurta marinka ghaza taliska ciidamada yuhuudda waxa uu sheegay in askartan ay ku leedeen qarax lagu rakibay dhismihii ay ku sugnaayeen waxa kaloo la waayey hal askari kaasoo tirada dhimashada ka dhigi kara afar askari idaacadda ku hadasha afka ciidamada yuhuudda ayaa soo sheegaysa in shan askari ay ku dhaawacmeen kuwaasoo saddex ka mid a ay dhaawacyo halis ay yihiin warbaahinta cadowga qaarkooda ayaa qiraya in dhismaha ay ku dhaawacmeen toban askari islamarkaana ay shan ka mid a xaalad khatara ku sugan yihiin ilaa iyo bilowga bishan aynu ku jirno waxa uu taliska ciidamada yuhuudda qirtay in iskugeen askarta looga dilay ghaza ay gaarayaan labaatan iyo toddoba askari dhanka kooxaha wax iska caabinta reer falastiin waxa ay sheegeen in maanta ay beegsadeen shan iyo toban ka mid a askarta cadowga yuhuudda kuwaas oo noqday wax dhintay iyo wax dhaawacmay dibadbaxyo looga soo horjeeda xasuuqyada ay ka geysteen ciidamada yuhuudda rafax ayaa ka dhacay afaafka hore ee safaaradda yuhuudda ay ku leedahay mexico dad ka caraysan falalka bahalnimada ee maamulka yuhuuddu ka wado marinka khaza ayaa iskugu soo baxay safaaradda saynada ee caasimadda mexico city kuwaas oo doonaya inay si xooga ku galaan safaaradda booliiska dalkaas oo adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa ayaa isku dayaya inay banaanbaxayaasha kala eriyaan muuqaalo laga soo duubay goobta ayaana la arkayey iyadoo mudaaharaadayaashu ay dab qabadsiiyeen safaaradda banaanbaxayaasha oo qaarkooda sitay boorar ay uga soo horjeedaan dullaanka yuhuudda ee ka wado marinka khaza ayaana la arkayey maamulka saynada yuhuudda ee hoggaanka u aya dhiigyacab netanyahu ayaana la daalaadhacaya cadaadis gudeed iyo mid dibadeed oo siyaasi ah bishan aynu ku jirnay may waxa ay yuhuudda u yeerteen safiiradooda ka kala jooga wadamada sbain norway iyo ireland kuwaas oo sheegay inay aqoonsadeen dowladnimada falastiin axsaabta mucaaradka ee yuhuudda ayaa iyaguna dhankooda aada uga digaya dagaalka aan natiijada lahayn ee ay yuhuuddu ka wado khaza waxayna dullaankaasi ku tilmaameen mid khatar ku ah jiritaanka israa'iil shil geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay waddanka bakistan inta la xaqiijiyey siddeed iyo labaatan qofood ayaa ku dhintay shil gaari oo ka dhacay gobolka balujistan ee koonfur galbeed dalka bakistan kadib markii bas ay la socdeen dad badan uu ku dhacay meel tog ah sida ay sheegeen saraakiisha gobolkaas baskan uu ka yimid magaalada turbad ee koonfurta balojistan ayaana ku wajahnaa xarunta gobolka quweyd oo qiyaastii toddoba boqol iyo konton kilomitir ka xiga dhanka waqooyi shilkan ayaana dhacay subaxnimadii hore ee maanta sargaalsan oo ka tirsan waaxda caafimaadka ee dowladda bakistan oo ku sugnaa degmada washak oo shilkani ka dhacay ayaa warbaahinta u xaqiijiyey tirada dhimashada isagoo intaa ku daray in afartan shan rikaab ay la socdeen baska qaar ka mid a dadka badbaaday ayuuna sheegay inay soo gaareen dhaawacyo halis ah waxaana lagu daweynayaa isbitaalka deegaanka waxaan haynaa siddeed ilaa iyo toban bukaan oo si xun u dhaawacmay waxaan diyaarinaynaa inaan u dirno quweyd oo aan saarna diyaarad helikobter ah halka qaar kalena loo wareejinaya isbitaal ku yaalla qusdar ayuu yidhi sargaalkan u hadlay waaxda caafimaadka ee gobolka balujistan ee koonfur galbeed dalka bakistan putin oo degnin cusub hawada u mariyay reer galbeedka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa u digay reer galbeedka isagoo sheegay in xubnaha nato ee yurub ay ku ciyaarayaan dab haddii ay yukrain u ogolaadaan inay isticmaalaan hubka reer galbeedka si ay u weeraraan ruushka taasoo uu sheegay inay horseedi karto iskudhac caalami in ka badan laba sana ayuu soconaya dagaalkii ugu dhigdaadashada badnaa yurub tan iyo dagaalka labaad iyo dunida putinna wuxuu marar badan ka hadlay halista ka imaan karta iskudhac caalami oo aada u ballaaran iyadoo reer galbeedka ay la tacaalayaan waxa ay ka yeelayaan guulaha ciidamada ruushka ee ukrein xaaladda kicitaanka joogtada waxay keeni kartaa cawaaqib xumo ayuu putin yidhi mar uu la hadlayay suxufiyiinta magaalada tishked ee waddanka usbakistan isagoo intaa ku daray way adagtahay in la yidhaahdo ma waxaan rabnaa colaada caalami ah dalka eslofiya oo ku biiray dalalka aqoonsaday falastiin dalka eslofiya ayaa ku dhawaaqay inuu ku biiray wadamadii saddexda ah ee ka dhawaajiyey inay aqoonsi rasmi ah siiyeen falastiin kuwaasu waa sbain ireland iyo norway dalkan yaree ku yaala bartamaha yurub waxa uu sheegay inuu falastiin siini doono waxaa loogu yaraa aqoonsiga bartamaha bisha jun ee fooday nugu soo haysaa wasiirka arrimaha dibadda eslofiya waxa uu aqoonsiga eslofiya ee falastiin ku micneeyey arrin damirnimo bishii oktoobar ee sanadkii tagay eslofiya waxay ka mid ahayd wadamada xabad joojinta deg dega ugu codeeyey golaha ammaanka waxa kale oo ay ka qayb qaadatay go-aankii south africa ee waxaa loogu yeera maxkamadda adduunka lagu geenayey dacwadda ka dhan ah yuhuudda intaas ayaan dhegaystayaal caawa kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka oo aad qodobo kala duwan ku dhegaysateen فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي taliyii hore sirdoonka dowladda federaalka cabdisalaan guuleed ayaa walaaca ka muujiyey masiirka dowladda federaalka xilli shisheeyaha isaga baxayaan soomaaliya hadalkan ayuu ka dhawaajiyey mar wax laga weydiiyey hadalkii madaxweynaha kenya ee ahaa in dalka soomaaliya ay xarakada al-shabaab ula wareegayso sida taalibaan ay ula wareegtay waddanka afghanistan waxaan isleeyahay madaxweyne ruuto hadalkiisa waxaa ka horreeyey kulan ay yeesheen isaga iyo madaxweynaha uganda museveni yuberi museveni toddobaad ka hor oo ay uga hadleen arrimaha soomaaliya iyo amniga soomaaliya waxayna ka muujiyeen walaac iyo welwel xooggan oo runtii aan malaynaya heerkii ugu sarreeyey inay ka muujiyeen william ruto hadda markuu tegey maraykanka wada hadallala soo yeeshay hadalkiisa oo markuu maraykanka ka soo laabtay iyo markuu maraykanka xagga joogay iyo markaad isku darto qaabka wax u socdaan waxaan isleeyahay walaaciisu waa walaac jira oo ku dhisan xogta iyo xaqiiqada ay soomaaliya ka hayaan madaxweyne xasan sheikh waxaan ognahay inuu ku laalaabanayo waddanka kenya bilihii ugu dambeeyey oo weliba si maaragtay aad u malayso in xaalado degdega jiraan darteed ugu laalaabanayay waana isleeyahay inay qayb ka tahay amniga soomaaliya iyo sida maaragtay soomaaliya uga samata bixi karto dowlad ahaan bedelka admis ay u heli lahayd wax lagu bedelo marka dareen jira weeyaan soomaaliyana u maleymaa inay isku filan tahay bixitaanka admisna khatar weyn oo runtii soomaalida aad u malaysa inay inkirayso dowladdeedu laakiin shacabka soomaaliyeed wadamada deriskaiya dowladaha caalamka ee soomaaliya maaragtay daneeya ay u jeedaan ayaa muuq waxaa muhiima horta in marka hore aanu sheegno soomaaliya in adduunku hagraday welina hagranayo soomaaliya waxaan malaynaa waxay safka hore ka tahay ama wadamada waddanka africa waddanka ugu badan ee dagaalkan alqaacida iyo argixisada la jira waa soomaaliya dagaalka kula jira wadamada kale soo raaca godaanay ka yimideen laakiin soomaaliya waddanka ugu cimriga dheer khatarta ugu badan ay wajahday qolada ugu xooga badan ama ugu dhibka badan ama ugu khatarta badanna dagaalka kula jirto dowladnimadii soomaaliya ay khatarta ku hayso waa waa waa al-shabaab iyo soomaaliya waxaad u malaysaa marka awoodda uu adduunku siinayo uu siinayo maaragtay wadamada soomaaliya oo kale uu siiyey soomaaliya inuusan dhibic kamida siinin ciidamada loo dhisay haddaad fiiriso iraaq iyo afghanistan oo dee maaragtay aan ognahay afghanistan dhaqaale ayada ka imaaday inaysan ku dhisan iraaq inkastoo waddan shidaalle ah waxaad malaysaa soomaaliya in fraction ka mid a ama one percent ka mid a dhaqaalahaas lagu bixin soomaaliya oo dhan ba ciidanka loo dhisaye security architecture-ka aan u malaynaa dowladdii farmaajo lasoo bilaabay waa wax soddon kun ka hooseeya oo aan koonfurta soomaaliya ku filnayn marka waxaa malaysaa horta soomaaliya niyow hagar iyo hagardaamo iyo gacan hoosaade iyo gacan bixe ayay ku jirtaa waxaa isku hela marka soomaaliya adduunkii oo weli dan weyn ka soo yeelan soomaaliya iyo soomaalida oon danteedii garan weli taasina waxay keenaysaa in soomaaliya awoodda ay had maanta ku tashanaysay ahayd ciidamada admiso toddobiyo tobanka sano difaaca iyo bayska difaaca soomaaliya amni ay u ahayn tiirarka u ahayd oo runtii keligoodna laga fiirin maayo askariga qorayga wata iyo ciidamada hubaysane lebisan laga fiirin maayo marka admis laga hadlaya waxaa laga hadlayaa dhaqaalaha lala garab taagan yahay ee boqolaalka milyana ee wadamadaas reer galbeedka ah ay ku siinayeen admis oo haddii maanta meesha admis meesha ka baxdo aan lalahayn dhaqaalaha soomaaliya loo weecinaya marka in la yidhaahdo soomaaliya shabaaba maaragtay afghanistan oo kale noqone waxaan isleeyahay suurtagalnimadeedu aaday u sarraysaa leanna soomaaliya ciidankeedu kuma filla inuu difaaco xarumihii iyo fariisimihii ay ka baxeen admis tan kaleo runtii muhiimkana waxa weeyaan laba sano kadib al-shabaab dagaalkii soomaaliya ay kula haysa dowladda xasan sheekh xaguu ku dambeeyay laftii su-aalaha marka qaymaynta iyo qiyaasta iyo qaabka dowladda soomaaliya u samey uu dhaqdhaqaaqeedu yahay iyo markii la fiirsho waxaan isleeyahay dareen iyo tuhun jira weeyaan in laga cabsado soomaaliya inay gacanta u gasho alqaacida talibaan waxay rabeen inay isku maamulaan shareecada ayuu say u aaminsan yihiin dalkooda ku maamulaan haddaan marka soomaaliya usoo laabanno al-shabaab waa alqaacida awoodda ay leeyihiinna ma ahan awood keliya ee waa waxa weeyaan isku tashi iyo tayo ciidan iyo sirdoon iyo dhaqaalay leeyihiin oo runtii joogteeyeen dowladda soomaaliyane uma dhisna sidii dowladda afghanistan oo dhaqaalo badan iyo ciidan badan oo maanta meel u yaallaa ma jiraan marka haddaad isbarbar dhigto awoodda ciidamada soomaaliya awoodda al-shabaab al-shabaab ayaa ayaa effectivesaban oo tayo badan markii loo fiirsho awoodda ciidamada soomaaliya tir ahaan ciidanka soomaaliya saddex ujibaar badan intaan ka xognahay dhaqaale haddii la yidhahdo dowladda soomaaliya saddex ujibaar ka dhaqaalo badan laakiin dowladda soomaaliya oo corruption iyo musuq iyo ciidamadii soomaaliya runtii tayo xumo badani ku jirto kala daadsan badani ku jiro oo maanta la dhihi karo ciidanka soomaaliya oo labiiyo tobankii afar iyo labaatankii bilood lasoo dhaafay xooggii iyo nafuudkii iyo miisaankii la rajeynayay ay ay runtii maqan yihiin anigu shaki weyn ayaan ka qabaa inta badanna labadii san halkii sane lasoo dhaafay waxbaan ka qorayay waana muujinaya cabsida jirta inay soomaaliya meelo badan oo kamid a ugu yaraan meelo badan oo kamid a ay suurtagal tahay inay gacanta u gasho al-shabaab dhammaadka sanadkan ilaa bilowga sanadka soo socda haddii baysan aysan khatar weyn gelin jiritaanka dowladnimada soomaaliya haddaad fiiriso maanta dib u dhac weynaa ku yimid meel kasto ama inta badan ciidamada soomaaliya al-shabaab ay ku soo weeraraan anagoo ognay ka tira badan yihiin oo ciidanka fariisintaas jooga uu badan yahay khasaaraha iyo dhibaatada ciidanka soomaalida gaarta aad u badan yahay macnaheedu marka waxa weeyaan ciidanka soomaaliya intelligence markii la yidhaahdo sirdoonka ciidanka soomaaliya aad u hooseeya sababtoo maahan ciidan in lasoo weeraro oo ciidan awood leh oo ku soo weeraro oo xaruntaada yimaado adoonka war haynin inta badan saasaa dhacdo qalabka ciidanka soomaalida markii lasoo weeraro al-shabaab way ka qaataa taas oo dhowr waxba loo xeerin karo inay tahay xog ogaalnimo ciidanka hayso tababar xumo ciidanka haysa iyo dayac ciidanka soomaaliya haya al-shabaab marka waxaad u malaysaa labadii sano baacsigii galmudug iyo hirshabelle lagu baacsanayay oo dhul badan laga xoreeyo la inkiri karin in haddana maanta ay dib usoo usoo waacdeen oo dib usoo laabteen oo webigan beledweyne iyo isku xire jowhar iyo buuraburte al-shabaab maanta ay ka gudbayaan dowladda waxa waye single minded waxaad malaysaa madaxweyne xasan sheekh inuu yahay qofka keliya ee dowladdan u fikira ama da maaragtay awoodnimada dowladda ku koobanta hadduu marka siyaasadii ku mashquulo maamul goboleedka ku mashquulay waxaa muuqata in laga inaysan awoodii ciidanka soomaaliya dagaalka shabaab laga mashquul marka haddaan isbarbar dhigno baalansi garayno dagaaladii labadii sanee lasoo dhaafaan arkaynay al-shabaab iyo dowladda soomaaliya shabaab ayaa ku taya sarreeyey markii la yidhaha howlgalka iyo taatiga ciidamada dagaalkooda markii la yidhaha cadad ciidan markii la yidhaha dhaqaalo iyo markii la yidhaha aalad iyo hub ciidanka soomaaliya saddex ujibaar badan iyo weliba daroon iyo wadamo badan kaalmo ka helay marka waxaan isleeyahay leadershipkii hoggaankay ku xiran tahay kalsoonida iyo moraalkay ku xiran tahay askari saddex bilood tababar la siiyey oo madaxiisa waxa la yidhaha mushroom headka timihiisu ay kala taagtaagan yihiin oo laga yaabo inaan la barin aakayga aniga waxaan joogay gobollada dhexan tegey dhammaadkii sanadkii lasoo dhaafo waxaan la kulmay saraakiil dagaal loo waday iyo askar wiilashaasu inta badan aakayga xataa waxaan malayna xabad nool inay ka rideen ma u malaynayo iska dhaaf inay dagaal xoog lahoo lagu tijaabiyey ay galaan marka cabsida abuuran iyo iyo iyo maaragtay kalsooni darrada ciidamada iyo qorshe xumada ciidamada soomaaliya ka jirta ayaa u nugleynaysa ciidankeenu inay ka awoodi liitaan al-shabaab oo toban jeer ka awoodi ka tiraya ama ka tayaya soomaaliya markastoo hadlaysa waxay leedahay waa isku filannahay adduunkuna wuxuu ogyaynaysa isku fillayn marka ka soo qabo dhaktar dhakhtarkaa war qabo dee ku baaray oo dhiiggaadii baaro caafimaadkaadii baar oo kule waad xanuunsan tahay ee aad leedahay maya waan xanuunsan ma xanuunsanina waan wanaagsana soomaaliya waxaad u malaysaa inay denial ku jirto inkiraad buuxdo oo indhacadaysa inay leedahay waan isku filanna ka soo qaba maanta ciidanka etoobiya waxay joogaan gobolka bay iyo gobolka bakool oo dhan gobolka gedo ayagaa jooga somaad garan haddii maanta kasoo qabo shiran waxaan u malaynaa soddon iyo kowda bishan oo dhowr bir nooga dhiman tahay ka dhici doona disababa shirkaas waa shirkii finalkii ugu dambeeyey haddaana qaldanayn soomaaliya la rabo inay kusoo gudbisato qorshaheeda amniga ee waddanka ay rabto inay ku sugto ku ilaaliso amnigiisa markay aad misbaxdo maxaa uga diyaarsan soomaaliya maxaa qorshe ku ah wax shir la yidhahdo laba jeer ee soomaaliya ka baaqatay oo dowladdan xasan sheekh ay ka baaqatay inay soo gudbiso shirkan adisababa ka dhici doona waxaa la waxaa la isugu imaanayaa intimaad weyna la siinayaa oo soomaaliya maxaa kuu diyaarsan waxaa la rajeynaya dowladda soomaaliya inay tiraahdo ciidamada etoobiya ha iga baxeen sababtoo ah soomaaliya etoobiya iskuma fiicin adisababa iyo muqdisho hadda xiriirkooda ma fiicin hadday baxaan inkastoo aaminsana etoobiya inay meelo badan ku hari doonto laakiin laga yaabay si soomaaliya ugu caddayso waxa ay uga filan tahay waxay u qabanaysay adduunkana tusto haddii soomaaliya ka tagto inay qatar weyn geli doonto meelo inay ka baxday suurtagal tahay soomaaliya waxay weydiisatay xogta aan hayo uganda iyo kenya iyo inay buuxiyaan meelaha etoobiya ka bixi doonto way ka cuslaysteen sababtoo ah waddan doonaya ma jiro inuu waddan kale barabixiyo marka soomaaliya denaygan ah waa isku filannahay iyo annagaa isku filan waxa weeyaan waa waxa adduunku la yaaban yahay oo walaac ah meel shirta fariistan waxay leedahay annagaa isku filan waana la ogyahay iskuma filan maahane soomaaliya aniga waxaan isleeyahay dowladda soomaaliya madaxweyne xasan sheekh hadday xuduudooda jowhar ka dhigtaan oy dhahaan aan horta aan samaysano green line haddana aan samaysano red line oo jowhar ka sokeeyo on difaacno haddii meelaha kale aan soo difaaci weyno waqtiga ka fikeri lahadaa lagu jira ciyaar bay ku jirtaa dowladda soomaaliya markii amniga laga fiirsho laanno khatarta soo socotaa waa qof kasta u muuqda فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuux ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan kusoo dhowaada xalqada lixdanaad xubinta caafimaadka oo alaaba aad ku dhegaysataan barnaamijka dhuuxa waxaa soo jeedinaya doctor qorax dhulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor waa maxay cudurka isnidaamiska maxaa keena maxaase tale ah oo aad ka siinaysaa dhegaystayaasha bismillaahi araxmaan iraxiim aad iyo aad u mahadsan tahay human scabis ama isnidaamis cudurkaani waa cudur maqaarka ku faafa ee caana ah is an intensive pruritic skin infestation caused by sarcopti skiba macnaheedu waxa waa cudurkan waa cudur aad iyo aad dadka cuncun ugu sababa ee waxaana ka sababa ilma aragtay loo yaqaano sarcopti skibi waa protozoa parasite marka calaamadaha qofka kor uu ku garanaya waxaa ka mid ah een, inuu cuncunku ka bilowdo faraha dhexdooda xagalaha oo kaleeto inuu qor ku arko barida weliba labadeeda qeyb meesha iskugu imaadaanoo kore inuu ku arko soon xirka ama dhexda ama meesha loo yaqaano eh, macaws xirka in lagu arko eh, kilkilahoo kale wuu galaa raggoo kaleeto wuxuu aad iyo aad caan ugu yahay xaniyaha een, uu naasahan ama horaadkana waa lagu arkaa ibka waa lagu arkaa Eh, cudurka marka meelaha ugu badan oo lagu helo waxaa ka mid ah meelaha ummadda ay ku badan tahay sida macaahida eh, xabsiyada iyo xarumaha ciidanka Een, cudurkan marka waa cudur ku faafi kara istaabasho eh, isla seexasho dhar isla qaadasho intaba ku faafi karaa iyo nadaafad xumaba marka cudurkan waxaa lagu baaraa oo go-aan lagu gaaraa number kow in lagu wareysto meeshaad ka imaaday oo lagu ogaadaa labo calaamadii aad sheegtay intaasoo meelba qofka oga dhacaa iyo nabaraha qaabka u egyihiin haddii aan ku daroo kale calaamada caanka ka ah waxaa ka mid ah cuncunka habeenkii u dhacaa sababtana waxay tahay cuncunka cudur cudurka wuxuu leeyahay waxa loo yaqaano barois ama godad yarar ah habeenkii wuu kasoo baxaa kadib wuu qofka ku bilaabaa inuu cuno maalinkiina qoraxdu ka cararaa wuxuu galaa gudaha jirka marka waxaad dareemaysaa xasaasiyadda iyo asiga waxay kala duwan yihiin xasaasiyadda waxaa laga yaabaa maalinkiina way ku qabanay habeenkiina way ku haynaysaa meesha asaga cuncunkiisa uu ku haynayo habeenkii weliba marka qabowgu soo dhaco waa calaamada caanka uu ku yahay waaye marka eh, waxyaala lagu ogaado waxaa ka mid ah eh, bad observations in la fiirsho qofka meelihii laga arko indhaha la saaro la waraysto microscopicna ayadana waa la isticmaalaa oo ah shaybaar in lagu ogaado lagu arko cayayaanka Eh, daaweyntiisu waa pharmacologic treatment oo daawa la siiyaa eh, koleyto daawadaasan dhakhaatiirta qorayso qofka marka waxaan isku arko daawada ku haboon qaabka loo qaato weliba daawadiisa waa sun dadka waa la dhibaynaya sida xoolaha loo dhibeeya loo dhibeeya marka la- waxaa muhiima inuu qoro dhakhtar waxaa jirtoo kale marka xarunta caafimaadka qofku inuu imaado khaasatan isbitaalka waayo daawada loo isticmaalo waa daawo sun ah suntaasna waxaa loo isticmaalaya qaabka loogu sheegay marka ma aha qof bul inuu iska isticmaali karo waxyaalaha ka hortaga waxaa ka mid ah in qofka uu nadaafadda ku dadaalo qabeeska faradhaqa la joojiya dharka la wadaagayo sariirta la wadaagayo qofkii cudurkan lagu arkana la karantiilo intuu asaga uu ka baxayo sus u faafin daaqadaha guriga in la furo kale ilaa maarkan waxaa disha qoraxdii leydka ugu dilaa iftiinka in agabka guriga ku jira sida sariiraha birkimaha go-yaha la leyriyo oo qoraxda ay helaan qadar ku filan ayagana waa looga hortagaa towfiiq allahna waafajiyo wabilaahi towfiiq wamaasantiin وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaar ka mid a dhegaystayaasha idaacadda alfurqaan ayaa ka aragtay dhiibta xubinta caafimaadka oo habeen walba ku baxda barnaamijka dhuuxa waraysyada anaa magacayga ka bilaabahaya abudalxa bahda caafimaadka habeenkii lasoo daayo aadaa looga baahan yahay waa wacyigelin oo fiican wey qofka haddii markaa cudurka uu hayo loo sheego ama safadii loo sheego qof hadduu barar isku arko oo kale hadduu dhiikaar isku arko oo kale hadduu cinjiradii laga hadla habeen walaal maamooyinka oo kale barnaamijkaasi ee, oo habeenkii lasoo daayo aad baa looga faa'iidaystay Eh, aniga waxaan dhihi lahaa waba ka faa'iideyba magacay um suheyla hurunta oo oo saddex saxgalaas dhuuxay waraysigee maasha allah qayb caafimaadee ku socota ilaahay ma- maba aan ka mahadayaane dadkan oo mulhayada maasha allah way faafaane niyo hanin kordhiya tan itan ku fayla maasha allah sasaa rajeeyana marwalbuna idaacadda saddex saa la socona taasii ku fayla nin hanin habaajiye insha allah haddii ilaahay asalaamu calaykum waraxmatulah magacay ruqi munusayba xubintaas caafimaadka ah waxyaabo badanaa ka faa'iidnay xubintaas xubin oo oo dhuuxis kasoo galayso habeenkii marka waxyaabo badanaa ka faa'iidnay in noolis noola sii wado oona waxyaabo badan oo oo caafimaadka ka tirsan ay ka hadl- ay ka hadlayaan marka waxyaabo badanaana ka faa'iidnay bismillaah anoo joogo degmada saako gaar ahaan gobolka jubbada dhexe si wanaagsan ayaan usoo dhaweyneynaa xibintaas caafimaadka oo noo akhrinaya doctor qarax maxaa la dhahayay waxaan u aragnaa si wanaagsan alxamdulilah alla ayaa mahad iskale alfurqaanna waxaan ka codsanaynaa xibin xibin caafimaad oo fiican inay noo soo gudbisay tu kale oo ka muhiimsan inay noo soo gudbiso waxaan leeyahay micnaha dee a- arrin aad nagu soo kordho aad aad iyo aad u fiican waxaan leeyahay micnaha dee waxyaabo badan haddaa naga maqnaa oo anaga oo micna ogeyn sidaada kaniiniyaha taglamoolka iyo maxaa la yidhahda kaniinka la yidhahda ee deglafiinka oo kale iyo marka waxaan leenahay kolleyda micnaha waxaan dhihi lahaa talooyinka oo doctoorka bicin la qaata xubinta caafimaadka la baxay ee habeen walba dhuuxa wararka ka baxa marka insha allahu tacaala mawduuca dib ayuu usoo noqday waana mawduuc loo baahanay runtiina aad iyo aad baan uga faa'iidaysanay waan runtii caafimaadka waxaa kamid yahay waxyaabaha qofka macnaha ayaad mar walba macnaha inagu teergareeyo fiican waxa dhibaayo waxa macnaha ayaad ee, wanaagsan wuxuu cuni karo qofka dad baa jiran oo cudurro qabo sida sokortii oo kale malaariyii oo kale dhikarkii oo kale ee, qalalkii oo kale qabo. marka runtii insha allahu tacaala dhakhtarka waxaan ugu mahadcelinaynaa sida sida wacan oo hufan oo inooga dhaadhiciyey barnaamijkaas runtii waana ka faa'iidnay runtii waxyaabo badan baana ka faa'iiday sida macnaha cuntada macnaha waqti dheer in la cuno oo nala jiifan oo macnaha ay culays ay keenayso oo dheefshiidka macnaha ugu daran tahay runtii macnaha ayaad waa runtii mawduuc aad iyo aad aan ugu baahnayn maasha allah aada iyo aad baan usoo dhawayneynaa si dhiiran baan usoo dhawayneynaa arrintaas waa arrin fiican waa arrin oo soo dhaweyn leh ah arrintaasna waxaa weeye caafimaadka aad bay u fiican yahay waa arrin oo maaragtay bulshada oo dhanba maaragtay u fiican oo bulshada oo dhanba maaragtay ka faa'iidaystaan aad iyo aad baa maaragtay ugu faa'iidaystay waan ku dhowahay walaal salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wax badan baan ka faa'iidnay arrinta caafimaadka dhinaceeda haddaan ka hadlo dhinaca malaareyda dhinaca tiifooga cagaarshow haddaan noqdo si- sidii loogu xeesmi lahaa maasha allah wax badanaa ka faa'iidnay alxamdulilah ilaaha ku mahadsan ilaahigii noo soo intaasoo waxaa noo soo mari maasha allah
maasha allah wax badan baa ka faa'iiday sidii oo tiifooga iyo malaarida aan ka faa'iidaysanay waa aada iyo aad baan u dhegeysanay oo habeen kasta soo galay idaacad maasha allah aada iyo aad wax badanaa ka faa'iidnay dhakhtarka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي dowro diini ah oo duruus kala duwan lagu qaatay ayaa loo soo gabagabeeyey ducaadda degmooyinka jamaama iyo kamsuuma ah ilaa konton ducad ayaa ka faa'iidaystay dowrada sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa kelimad ka jeediyey gabagabada dowrada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أم، إخوتي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عمل السماء ولن علمي وحكوري علمي كوري علمي كان وهري أول واجب ولا إله إلا الله لا إله إلا الله مركا نينكي كم غنت هاي وحكلا أولو دينا يا مجد heer maka waxay diideen daaquudkeer heer maka ay caabudayeen laba nooc buu ahaa wuxuu ahaa shirku tacabud wa taqarub iyo shirku taqniin wa tashriic shirku taqshi- ta- tashriic wa taqniin wa daaca labadaa shirki oo midna qaanuunka yahay midna qabuuraha asnaamta ay caabudayaan yahay markii ka jooga la yidhi waa diideen ajacala alaalihata ilahan waaxidan ina hada lashayun cajiib nimshuu wasbiruu calaa aalihatikum in hada la shay yuraab arrinkan waa arrin dan laga leeyahay asnaamta inaan ka tegnin waa isu dardaarmeen marka hadhow bay dib kaa shahaadan doonaan bal horta salaada ha loo sheego miyaa layidhi wax dambe oo qofka laga dhegaysanayo ama ka qornayo sawmiya salaad may jirto dadka waa inaan idhahna ha isdaalinina dimuqraadiya ninkii qalbiga ka taageera ama afka ka taageera ama adin ku taageera wax ka qormaayaa ma jiraan warka aniga uga qoranaa ilahay la hortagaayo war mabda odhanaya ilaah ma jiro oo nebi ma jirto oo diin ma jiro oo akhlaaq ma jirto oo nin guurso ama dameer guurso ama hooyadaa guurso gabadhaada guurso isku hal waayo mabda noocaasa ninka markuu taageeraayo oo ugu ridahayo mataqaana warqadda leeyahay adaa wakiil iga ah ama inuu xataa uu mabdaas inuu guulaysto uu qalbiga ka tamaninayo diinta ilaahay inay hoos noqoto soo laba mara gerbihiisa ma saarno wax ka qormayso mala ila ma la ilaawayo ma ka toobad keeni qalbiga hadduu ka taageerayo waxba salaadiyo isku rafaadin baan leenay waxba iyo cibaado ka dambaysa u dhaqaaqin shadu ka soo toobad keeno ilaahay u soo noqdo ilaahay waan kugu kufriyey maanta inaad dhegaysanayseen ma aqaanaan magaalada muqdisho xamarweyne waxaa ka dhacay xaafileed waa dhowr bilood ka hor adiga toddoba bilood miyaa maqan hadda laga jawaabo islahay culimmadu waxay leeyihiin dhowr asbuuc baan qur-aan akrinaynay dowladdaan u akrinaynay inay kor noqoto oo cadowga ka soo horjeeda ay ka kor noqoto kitaabkii ilaahay inuu hoos noqda qur-aan loo akrinaya ilxaadkaasna uu kor noqdo undur haawalaahi diintooda xaggee noocee weye diinta hadda waxay akrinayeen waa sixir bay gamaayeen sixir bay gamaayeen ma mujaahidiin baa sixir wax ka dhimaya adkaar bay galan iyo salaad kasta gadaasheeda la fadhiyaan waxba iyaday ku noqonaysaa ayaga ilaahay ku duminaya marka xalmaaniye iyo suufiya ma ognahay horta ma isku mid yihiin xalmaaniyada ninkii kenada wuxuu leeyahay aniga culimmada suufiyada ayaan ku ta'ahursanahay ibnu carabi iyo xalaaj baan ku ta'ahursanahay marka mabda-aygu waxa weeye inay ruuxda iyo iyo isdhex gasho waxa la yidhaahdo dabeecada ilaah waa la iska tuuray koomkan isagaa is-ahaysiiyey is-ahaysiintaas nafteeda ilah la yidhahda marka wuxuu li asma alkhayr khayr midka ugu sareeya waa indamaaju ruux fi dabiica ruuxdaada caqligaaga fahamkaaga iyo dabeicada isdhex gala waxa weeye waa khayrkan ugu sareeya reer ilaah baa noqotayba mar haddaad dabeicadii aad la shaqaynayso la tafaaculaysa qofku marka inuu reer ilaah noqdo qodobka labaadna inuu xor yahay inuu ogaado oo wuxuu leeyahay ina ahwaal insaani siyaasiya aw diiniya hiya alatii tubqihi fi xaalat alcubuudiya qofka siyaasadiisa diineed ama siyaasadeed baa ku baaqi yeelaysa inuu noqdo addoon qofka xor weeye kuwa muu addoon noqdo waaba ilaah soo ma jeedin qodobka saddexaadna waa maxay diin mar hadday khuraafaad tahay iyo waxaan loo baahnayn maxaa inagu kalifaaya inaa diin qaad diin naga dhaaf yidhi marka horena cuquubaad bay ahayd dadka tuubtaa lagu zajriyo kadibna waxa weeye mujtamacaadku waa tadawurayaan halkii qarniba nolol hore la soo kordhaysa marka lama socon karta nolosha diin diinnaga dhaaf maxaa la qaadanayaa ba marka maxaa la sameynaya markaasu haddana qodobkii saddexaad buu tashriicinayaa waxaa la yidhaha dastuur in la qaato wuxuu leeyahay ina qawaaniin alcalli dabiciya qawaaniinta calliga ku salaysan ee dabiiciga ah dadka caqligooda ka timaada yani ina qawaaniin acadli dabiciya hiya alatii alxuriyata walikhaa walmusaawaat takfi an takuna masdara tashriic taasaan ugu filan meesha shareecada aan ka qaadanayn inay noqoto waa distoor distoor xaggee ka yimid marka xoriyata dimuqraadiya xaggee ka timid dadku waa xor dadku waa xor waxay ka timid ayagaaba ilaaha ilaah kaa sareeya rabitaankaaga iyo ra'yigaaga ilaah ka sareeya maba jiro mana sugaysid mar hadday saa tahay mabda'aas uu noocaa yahay maanta waxay marayaan inay yidhaahdaan qofku ey waa noqon karaa haddaad la socotaan toban kun oo oo qof baa waddanka ingiriiska aya noqotay baa laleeyahy eyo eygu mar hadduu ka xuquuq sareeyo qofka insaanka anigu eybanimaanba rabaaba eyay noqdeen mabda'a noocaasa qofka insaaniyaddiiba xataa khadka ka tuuraayo intaan aakhiro la gaarin ee ninku hooyada iyo guursanahaya iyo mataqaana in qof muslima u codeeyo ama inuu kor noqdo uu rajeeyo uu jeclaysto diinta rasuulku inay hoos noqoto keligeed baa gaalnimo ah altamani ama almaxabatu biinkhifaabi diini rasuul diinta rasuulku inay hoos noqoto qofka jeclaystaa kafara wakharaja can ilmil diinta ilaahay waa ka baxay khadkuu ka dhacay gaal cadwey bahasha noocaasa nimaan ku kufrin salaadiisu waa baatil wey laa yaqbal llahu canhu salaata walaa sawman walaa xajan kaafir billahi alcadimna wey waxaa lamid ah qawraha la dawaafayo oo laleeyahay akiifni yaa qows anta qowsulacdamu gargaaraha weyn ba adaa ah waa nimanka haddee barok spinoza calmaaniyada sheekeedii nimanka soo barbaariyey weeye oo maxaan ku idhaahdaa shiikha u ah waaba isku mid weligoodba maalintii suufiya ay soo baxday shiica ay ka soo dilaacday asalkoo shiicay ahayde maalintay soo dilaacday oo ay magacaa la baxday tasawufka shiicadii bedelatay caqiidadii majuustana waa soo qaadato ahayd imaamku inuu ilaah yahay waxaa laga dhigay weligu inuu ilaah yahay kufrigii reer maka keenaa ka weyno walaahi kii reer maka wuxuu ahaa maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuna ila llahi zulfa asnaamta ilah baan ugu dhawaanin kanna waxa weeye shiiku isagaaba ilaaha sida majuustu ay marka hore boqorada ilaah u ahaayeen caqiidada shiica ay qaadato oo kusoo barbaartay waa caqiidat lmajuus weya ilaa haddana ay wado soo maha imaamku inuu ilaah yahay weligu inuu ilaah yahay maalinkii ay caalam alcarabi suufiya soo gashay qarnigii saddexaad bilowgiisii imaamu axmed xilligiisii ayuu wuxuu arkay baa inuu yihi xaarisulmaxaasib iyo usii gelaysa ardaydii jahamiyada jahmi masifaan ardaydiisa jahamiyana waa calmaaniya ogow maalinkaasay madowda suufiya iyo calmaaniya maalinkaasi bay madowda ilaah inuusan wax ilaah la yidhaha jirin haddii lagu yidhahdo hadda masalan calmaan muxuu dhahayaa jahmi bin safwaan ilah waa waa maxay ilaah aad sheegaysa markii la yidhi wuxuu yidhi huwa hada alhaba hawaa maca kuli shayin wa fii kuli shay wax kastuu ku dhex jiraa wax kastana waa la socdaa soo maaha caqiidada ay suufiya aaminsan tahana waa taasoo waxa weeye waa kan munaaqabka caqiidada ku qoran oo ah waamliku bilaad allahi sharqan wa maqriban koomka o dhan baanaa iska leh wain shiitu afnaytu lanaama bilaxdatin koomka o dhan daqiiqad baan ku dhammaynaya caqiidada munaaqabka iyo tan qaadiriyadu weligeedba waa isku mid wey annagu hadda dad baan gaalaynanaa leenahay hebel aan ku shaabaynayna inu gaal yahay maya waxaan leenahay dadka asalkooda waa islaam ayagoo islaam aan ogeyn haatana waa kuwa masaajidda ka buuxa cid aanu gaalnimo ku tambaranayna ma jirto laakiin diinta ilaahay waa caddaynayna waxaan leenahay laa ikraha fi diin qad tabayana rushdu min algay faman yakfur bidaaquuti wa yuumin billahi faqad istamsaka bilcurwati lwuha curwat lwuha waxay yidhahan culamadu waa laa ilaha illa allah daaquudna baan ku kufrin lam yatamasak bicurwati lwuha shahaadadii waa ka maqanta reer marka labiyo toban sano yaa maxaa loo dirsaday markii labadaa dili labadaa inay ku kufraan marka dilin maxaa loo dirsaday waxba waxay ku oranayaan marka hadda reer marka asnaam bay caabudi jireen nabanba asnaam baa caabudnaa wax ka xun baad caabudaan waxaad caabudaan reer marka ilaahay baan ugu dhawaanaynaa ba dhahayeene awliyada inay ilaah yihiin baad baad aaminsantihiin oo waxaad aaminsantihiin madda oranaya dimuqraadiyad waxaad taageeraysaan oranaysa ilaah maba jiro anigaaba u sareeya koomka saburmaanka adduunkan waa ninka qofka bini aadam isagaas sii kala sareyaalin xaqiiqa reer markasoo kama xumo xaqiiqaysana macaabudku tanaa boqolkiiba boqol ka liidad dimuqraadiyadda ka liidad say tahay ha loo fahmo waa idinku badiyo waa dheereeyo waktigiina waa jiiraan umalayna billahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu weriga wilaayada jubbada hoose sheekh axmed abuu yuunis ayaa soo xiray munaasabadda gabagabada u ahayd duuradan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد تحية أولا الله سبحانه وتعالى يا أمة علينا نوغن معيه نعمة الإسلام والإيمان والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى الله هاس ونمعويك نوغن معيه aan halkan ku soo koobo karin oo aad iyo aad u fara badan haddii aan dhahno waa tirin aan koobo karin wa in tacuduu nicmat allaahi laa tuxsuhaa intaas kadib walaalayaal waxay la sheega lahaa horay baa loo dhammeeyey waxaan leenahay markaan culimmadii safar ka dheer soo gashay juhdiga soo bixishay oo bixisay oo ugu targashay in halkan iyo khitaamkan iga soo qayb gasho waxaanu leenahay jazaakum allaahu khayran ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiin iyo xasanaadkiin allah idin saaro guud ahaanna dadkii soo haadiray xafladdan ikhtaamkada oo kala duwan haddii ay yihiin dadkii macallimiinta dowladda bixinaysay haddii ay yihiin uqabada iyo dadka kala duwan oo meelaha ka imaadeen waxaan leenahay jazaakum allahu khayran intaas kadib marka walaalayaal waxaanu leenahay dadkan halkan fadhiyo oo ducaadda ah oo halkan ay joogtaan waajibka oo idin saaran wuu ku cad yahay shicaarka dowrida ku cad yahay balliguu canii walow aaya xadiidka nabig calayhi salaatu wasalaam ayaa nooga cad yahay waajibka idin saaran oo laidinka rabo qof kastana waajib ku ah gaar ahaana idinka maanta idin saaran waxaa weeye in ummadda aad gaarsiisaan dacwada diinta dowladan oo aad dareemaysaan halkan ku qoran waa magaceeda waxaa loo bixiyey walaalkii halkan ku shahiiday oo ducaadda ka mid ahaa oo tuulooyinkan aad ka imaateena ku shahiiday oo magaciisna la yidhaahdo xasan nuur axmed faaruuq xasan faaruuq walaalkaas baa loogu magacdaray waa hadafka iyo ujeeddada loo bixiyeyna waa inaan ku dayno oo noo noqdo quduu noo noqdo maadaama walaal daa'i ahaa oo halkaasna codowgu ku duqeeyeen waxaan leenahay markaa inaan ku dayno oo hadaf noo noqdo quduu noo noqdo ayaa looga bixiyey shicaarkana xadiidkii nabi calayhi salaatu wasalaam haddaan sheegayna waayo balliga wacni walow aayah ahdaaf baan leedahay oo loo bixiyey dowladan iyo ujeeddadii oo loo sameeyey waxaa ka mid ah tanshiidu ducaad ducaad in la tanshiidiyo tanshiidu ducaati ila allahi wa rafci macnawiyaatihim ducaad in la tanshiidiyo korna loo qaado humuumtooda iyo macnahood in kor loo qaado baa kama dahayday waxaa kale kama dahay ahdaafta oo halkan dowlada looga qabtay waa kama daha ishcaaru ducaati bilmas-uuliyati addiiniyati wadunawiya tijaha alumma in la dareensiiyo mas-uuliyadda saaran oo diiniga ah ama dunawiga ah oo ummaddan oo ay qaabilahayn oo ay ka saaran tahayna inay dareemaan baa loo baahan yahay waxaa kale kamid ah adaabta oo loo qabtay oo kamid ah tacziizu araabitati aliimaaniya wahiyaai ruuxi tacaawuni baynahum in la xoojiyo isku xirnaanshida oo iimaaniga ah in la xoojiyo baa kama tahay inoo ahdaafta loo qabtay dowladan iyo qorshadas baa kama dahiday waxaa kamid ah walaalayaal zarcu ruuxi tabixiyati wa ikhlaasu lcamali lilahi tacaala in la saafogareeyo nafta la saafogareeyo ikhlaasu lcamal camalkaan qabanaynana ilaahay dartiis loola jeedo baa kama dayday waa marka muhiimadda iyo hadafka oo aan u leenahay dowladan walaalayaal oo halkaan idinku qabtay oo maalmahan ay u joogteen oo khayrka iyo diinta ay siyaasanayseen waxaa markan loo baahan yahay inaad dadki gaarsidaan dacwada iyo diinta hadafka u muhiimsan dadkina gaarsidaan dacwada iyo diinta aad gaarsidaan baa loo baahan yahay si aad dareemayseen dadkii idinka horreeyey oo wulaatul qura ahaayeen oo halkaan maalamo bishaa naga soo dhammaatay dowlad halkaan ugu dhammaatay ayaga maanta waxay sii wadaan diintii iyo khayrkiiba sii wadaan halkiiba ka sii wadaan idinkana waxaa laidinka doonayaa in aad xoojisaan halkaas ka sii wadaan kasii bilowdaan oo waxaa weeyeen ummaddaan khayrkii diinta aan gaarsino marka waxaa loo baahan yahay in aan la bakiilin wixii aan baranay iyo khayrkii aan baranay oo waxaa weye aan gudbino baa loo baahan yahay aan ku dayno ummadihii naga horreeyey ambiyadii iyo saalixiintii iyo inaan ku dayno dhabaatadii iyo diintii dhibkii u soo maraayeen in aan ku dayno baa loo baahan yahay jazakum allahu khayran markii aad fiirisaan hal xadiis oo nabiga calayhi isalaatu wasalaam oo lagu werinayo markii aad fiirisaan man dacaa ilaa huda qofkii ugu yeedho qof hanuun ugu yeedho kaana lahu min alajri mila ujuuri man itabacahu laa yanqusu min ujuurihim shaya xadiidkaa markaad fiidhisaan waxaad dareemaysaan khayrka iyo wanaagga iyo faa'iida aan ka helayno wax la soo koobi kara maaha culmana culmadina waa noogu sheekaysay markan waxaa loo bahan yahy walaalayaal mas-uuliyadda idiin saaran inaad gudataan markan waxaa loo baahan yahay in meelaha aan is leenahay halkaas halkaas u baahan tahay in xooga saarno soo diyaar ma u tihiin in mee allaale meeshii maog tahay oo loo arko inaad kicisaan oo idinka maogtahay diyar u noqotaan diyaar ma u tihin barnaamijkaas allaahuma fashhad ilahay subxana wa taala weydiisinaynaa in acmaashan ikhlaas nooga dhigo allah baa weydiisinayna ilahay waan weydiisinaya subxaana wa tacaala in ummaddeen ilahay subxaana wa tacaala diinta feensiiyo ilahay baa weydiisinaynaa wajazakum allahu khayran wsala allahuma wslam calaa nabiyina muxamadin wala alihi wasaxbi wasalam
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
guud ahaan nacawo intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaan illah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي